إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ku dhowaad lixdan askari oo ka tirsana dowladda federaalk iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalla maalintii shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo dowladda federaalk ayaa si adag u cambaaraysay weeraradii xalay xukuumadda shiicada iiraan ay ku garaacday saldhigyada maraykanka uu ku leeyahay dalka qatar wasiir ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in shirkada shisheeye ay iska gurtaan khayraadka dalka soomaaliya ciidamada shisheeye ee yugandha ayaa dad bereley ah waxa ay ku dileen deegaan dhaca duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose kulan u dhexeeya waxgaradka degmada buurdhuuba iyo wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas dad xoogsata ah oo ay dowladda federaalka ku qasabtay inay doorashada ka qayb galaan ayaa ka soo horjeestay arrinkaas warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan ku dhowaad afartan qof ayaa waa berigii maanta oo keliya ku shahiiday duqayme ee yahuuddu ka wadaan marinka khaza dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan eh goordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa siddeed iyo labaatanka bisha dulxija sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena waafaqsan afar iyo labaatanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal intaanan u gudagelin qodobada warka duhur oo faahfaahsan waxaad ku soo dhowaataan qadar goosgoos ah
الدهر يومان قد صيغت لنا مثلا من سره زمن ساءته أزمان هل جاءكم maxaan kala soconnaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada
are exploding. Gas lines are on fire. Flames are coming back over PCH.
allaha oo aan mooganayn waxay falayaan daalimiinta ayaa dab guuraya ku salliday los angeles oo lagu tilmaamay magaalada labaad ee ugu hantida badan maraykanka marka laga yimaado new york
If you uh, want to really see something that's sad, take a look at what happened.
آه، الشرطة السويدية سحبت الحماية مني
Now, it's been just over a week since Air India Flight 171 crashed into a building just moments after takeoff.
أعلن الفاتيكان وفاة باب الفاتيكان السابق الألماني
وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية
هذا الجثث آه، في قتل فاغنر والجيش المالي الحمد لله
الخيارات المفتوحة بالنسبة لي أما الاستسلام أو الهلاك
ولا تزال شمس النصر رغم التضحيات الجسيمة ساطعة في سماء غزة والضفة وبيت المقدس
وانظر أيها المسلم الغيور على دينه إلى الصومال وشرق إفريقيا المسلم من التي تحول دون قيام شريعة الإسلام فيها إنها أمريكا
waa barnaamij gaar ah oo si qoto dheer u soo gudbinaya dhacdooyinkii saamaynta yaadalahinta lahaa ee sanadkan sii galbanaya kun afar boqol afartii lix hijriga ka dhacay caalamka waxaadna dhegaysan doontaan xilliyadii uu soo geli jiray barnaamijka dhacdooyinka dunida ee kale ahaa toban saac iyo bar galabnimo iyo siddeedda fiidnimo insha allah تسأل أمة عزت بجانبهم ما ذاقت الضيم فالأعداء فرسان يا ويحها أمة ما عاد من شمال ku dhowaad lixdan askari oo ka tirsana dowladda federaalka iyo kuwa maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalla maalintii shalay ka dhacay duleedka magaalada baydhabo haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya tafaasiil dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa weerar cagmarin ah oo shalay aroortii hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen xeryo askarta dowladda federaalka ah iyo kuwa maamulka koonfur galbeed ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay xeryaha la weeraray oo laba ahaa ayaa waxa ay ku yaalaan deegaanka burjaad ee dhaca duleedka magaalada baydhabo waxaana weeraradan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kabiina u dhigay askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed kuwaas oo gurmad ahaan u soo aaday xeryaha cagta la mariyey kadibna waxaa wadada u galay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo ku qasbay inay dib ugu laabtaan magaalada baydhabo iyagoo khasaare dhabarka ku sita tirada askarta dowladda federaalka iyo kuwa maamulka koonfur galbeed looga dilay weeraradii shalay ka dhacay deegaanka burujaad ayaana waxa ay gaartay saddex iyo labaatan askari oo ay saraakiil ku jiraan halka looga dhaawacay soddon iyo lix kale oo iyagana ay saraakiil ka mid yihiin xubnaha lagu dilay weerarkan ayaa waxaa ka mid ahaa miris isxaaq baraar oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidamada taraafikada ee gobolka bay ugu magacownaa maamulka la baxay koonfur galbeed maxamed leesi oo isagana ahaa sargaal xidigle ah iyo nuurow shiimow oo isaguna ahaa sargaal kabtan ah halka kuwa dhaawacyada ay soo gaareenna oo ku jiro sargaal kale oo xidigle ah kaasoo magaciisa lagu soo gaabiyey iimaan waxaa jira maxaabiis hub iyo agabyo military oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalka ayaa si adag u cambaaraysay weeraradii xalay ay xukuumadda shiicada iraan ku qaaday saldhigyo uu maraykanka ku leeyahay dalka qatar cali aadan ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo eegaya tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii ay xalay xukuumadda shiicada ah ee iiraan ku qaaday saldhigyada militari ee maraykanka uu ku leeyahay magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar ayaa waxa isi soo taraya dowladda federaalka iyo xubnaheeda oo cambaaraynaya weerarkaasi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa lagu sheegay in si adag ay u cambaaraynayaan weerar ay cudwaan iyo xadgudub ku tilmaameen oo ay iiraan ku qaaday xarumaha ciidan ee maraykanka uu ku leeyahay magaalada dooxa war ka soo baxay dowladda federaalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkan uu wax u dhimayo waxa loogu yeero qawaaniinta caalamiga ah islamarkaan uu xadgudub ku yahay madax bannaanida dalka qatar sida ay hadalku dhigtay dowladda federaalka ayaa la aaminsan yahay in arrintan ay ugu leedahay sidii ay maraykanka iyo qatar ugu heli lahayd kaalmo dhaqaale kadib markii ay dhowaan xaqiijisay in shisheeyaha caalamka ay ka jirteen dhaqaalihii ay horey ugu heli jirtay wasiir ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkada shisheeye ay iska gurtaan khayraadka dalka soomaaliya farxaan cali cabdulaahi ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo soo jeedinaya axmed macalin fiqi wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka ayaa sheegay in shirkado shisheeye ay iska gurtaan khayraadka dalka sida dahabka iyo kalluunka qaar ka mid ah gobollada ay ka gurtaan ayuu si gaar ah carabka ugu dhuftay waxaana ka mid ah gobollada sanaag iyo baay sanaag iyo bay meel kasta dahabka waa laga gurtaa shirkadaha ajnabi ah ayaa guranaya dahabkuna dee waa midka waxa ugu qaalisanba marka kalluunkii ha sheegin si kastaba dalka soomaaliya oo lagu tiriyo inuu ku jiro waddamada farakutiriska ah ee hodanka ku ah dahabka macaadinta noocyadeeda kala duwan iyo kalluunka ayaa baditaa beddelkeeda waxaa ka faa'iidaysta reer galbeedka iyo waddamada carabta dahabka ayaa meelaha laga helo lagu sheegaa gobollada sanaag baay hiiraan iyo labada shabeelle haddaba iyadoo aan si rasmi ah loo ogeyn inta sanadkii laga dhoofiyo gudaha dalka ayaa waxaa xogola daabacay tilmaamayaan in waxa ugu badan ee soomaaliya laga dhoofiyo tahay dahabka iyo macdanaha qaaliga ah sida ay qortay hay-adda loogu yeero la socodka dhaqaalaha adduunka waxgaradka bulshada ayaa ku talinaya in ummadda soomaaliyeed garato sida loo ilaashado khayraadka ku jira dalkooda kana hortagaan shisheeyaha curyaaminaya dhaqaalahaasi ciidamada shisheeye ee yuganda ayaa dada beeraley ah waxa ay ku dileen deegaan dhaca duleedka magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose mubaarag cumar mubaarag ayaa faahfaahintan inoo sii ambaqaadaya wararka ka imaanaya duulaadka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in halkaasi saacadii lasoo dhaafay lagu diiday dad beereley ah ciidamada shaya duulaan gardaradaha ku jooga soomaaliya gaar ahaan kuwa ka socda dalka uganda ayaa waxay isay bareen dowladka afgoy ugu dileen saddex ruux oo shacab ah iyagoona midkooduna nolosha ku gubay saddexdani qof xilliga la dilay waxay ku sugnaayeen beerahooda oo ku yaala dowlaadka afgooye xiriiryo kala duwan aan sameynay ayaa waxay inoo suurgashay inaan helno mid ka mid ah helada dadka ay xasuuqeen ciidamada uganda waxauna ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen nimankaasi ciidanka ugandeska anigoo niman walaalahay ah oo la dhahayo cusmaan xuseen abu la dhahayo oo ayagoo saddex nin ah oo beertooda caano caano ah oo beertooda hoos ugu dhisin ayay shalay jaalishii meesha ay ku guureen meesha ay ku guureen meesha ay u tageen inta waxaa lagu aatay magaalada mariiri saddex ruux waan saddex ruux saddex ruux saddexdooda ruux waxaa dilay jaalisha jaalisha kalkaal ku gurtay buushkii oo gaale ah buushkii beeraha ugu taalay ay ugaandheerka meeshuu ku korguy dadka waxay joogeen beeraha salaaxa dhaxdiisa buusha ugu yaalo magacayaalkooda nin waxaa la yidhaahay xabismaan xasan sidoo kale waxa uu fariin u diray bulshada soomaaliyeed si gaar ah dadka ku nool gobolka shabeellaha hoose isagoona ugu baaqay inay iska dhiciyaan ciidamada shisheeye ee kusoo duulay dalkooda
gobolka shabeellaha hoose waxaan ugu baahan celinaa in jaalishaan halaha inaan saaqato in anagin xug inaan iska saarno aan iska celino nin walbo sidig oo sidig inaan ka kaco in gaalisaan inaan iska qaban allah naga qabo doono askartan ayaa u dhashay waddanka uganda kuwaasoo duulaan gardaraha ku jooga soomaaliya iyagoon marar badan gobolka shabeellaha hoose ku gumaaday dad beeraley oo aan waxba galabsan tani ayaa ka mid noqonaysa dhacdooyinka foosh xun ay ku kacaan ciidamada uganda ee kusoo duulay dalkeena kulan u dhexeeya waxgaradka degmada buurdhuuba iyo wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas maxamed qaasim ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya kulankan oo ay dowra barbar socotay islamarkaana u dhexeeyey waxgaradka degmada buurdhuubo iyo wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka qoondhood ee wilaayadaas kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saray halganka ka socda bariga afrika ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaana kasoo baxay bayaan ay ku midaysan yihiin odayaasha iyo waxgaradka degmada buurdhuubo ee gobolka gedo waxaan taageeraynaa soona dhoweynaynaa guulihii isdabajoogga ahaa oo allah siiyey mujaahidiinta bariga afrika gaar ahaan walaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose labo in la horumariyo dacwadda iyo waxbarashada lana gaaro si isku filnaansho ah bulshada dhexdeeda saddex waxaa laga arrinsaday ka hortagga cadowga allaah oo duulaan ku joogo geygeena afar waxgaradka iyo bulshada degmada buurdhuube waxay caddaynayaan inay garab taagan yihiin jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba waxgaradka iyo odayaasha degmada buurdhuuba oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay garab taagan yihiin halganka ka socda bariga afrika ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka annaga oo ah waxgaradka iyo coqaashii degmada buurdhuubo iyo walaayadanadii heer degmo iyo heer gobolbo waxaan ku boorinayaa meel kaste oon joogno in aan u foojignaana cadowga islaamka in aan u foojignaana ninkaan dhagax qaadan karin oon qori qaadan karin maalka inaan keenno gabdhaha waa inay biyaha caagta keenaan etoobiya waad ogtihiin yurkud wuxuu ka raacay wixii ka raacay oo gobolka geda ka mid ah waad ogtihiin kenya wixii ka raacay meeshii la yidhaahda ceelcaddo oy ku samrila'da walaalayaal dadka asaga ahaa qaramada midoobeed iyo midna nooma hubaynayni hebelow kale meelo noogama imaanine wiilishaanay ahaayeen sidaa aawadeed wiilishii marka insha allahu raxmaan annagoo waxaan ka mid nahay odayaalka haddaan nahay dadka mujaahidiintaan ku jirnaa awalan jihaadka waa inaan qoyskannaga ka bilowno cunugannaga marka labaad waa inaan deegaankii gudaha aan ku jirna aan kasoo toosino waxaan hambalyo u direennaa ciidamada mujaahidiinta dardar cusub soo geliyey sanadkan cusub raascadii raaskaboon dalka soomaaliya inteeda badan ee walba ammaan shabeellooyinka ilaa hiiraan wanaagga iyo maaragtay horumarka hormariyey dal badanoo maanta ee maaragtay gacanta ay ku jirtay gaalada gacanta ku dhigay aad baan ayagan ugu hambalyaynaya waxaan leenahay insha allahu tacaala biidnillahi kariim garabkiina allah istaaga allah inla nasriga waa la heli dee unoo odayaalkii ah may baa la qaadanay islaamkii ama walayaadkii oo dagaalka ka jari may la raay may la qaadanay hee ani ono naafi maalka la dagaalano oo wali una karaamkan dhunyo an hagran iyo aad la qaadani waaliga walaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas oo gebagabadii munaasabadda kalimad ka jeediyey ayaa waxa uu dardaaranna u jeediyey odayaasha iyo waxgaradka degmada buurdhuubo waxaan ka degaynaa waxyaalaha gaalada ee noo qooshayso oo ah haayaadka tansiiriga ah iyo waxaa weeyaan waxyaalaha loo yaqaano balaayada iyo injoowada waxay riixayaan iyo wax kasta oo ay gaalo wadaayey sidanba waxaa weeyaan isku baraarujinnay waa inaanu gacanteenna isbarno inaan wax ku soo raasano macnaha waxaan ka degaynaa marka gaaladaas oo maanta waxaa weeye muslimiintii waxaa weeyaan khazo aad aragteen siday u galayaan inaanu maanta gacmaha u horsanin kana aqbalin waxyaalaha waxaa weeyaan sunta ah ee ummadda ay ku seyr-sayrayso waan ka degaynaa macnaha ikhwaanay waxaanu leenahay jihaadka aan u diyaargarowna nafteenna iyo maalkeennana aan bixinno kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala aan u nusrayno qabaa'ilada soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa marar badan dhex maray kulamo gaar ah iyaga iyo mas-uuliyiinta xarakada kuwaas oo ay kasoo baxaan arrimo badan islamarkaana qabaaisha dhexdooda faa'iido u leh dhanka kalena looga tashaday jihaadka ka socda bariga afrika kaas oo laiskaga celinayo shisheeyaha kusoo duulay dalkayna muslimka ah ee soomaaliya dad xoogsata ah oo ay dowladda federaalka ku qasabtay inay doorashada ka qayb galaan ayaa kasoo horjeestay arrinkaas cadnaan xaaji muxsin ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya weli waxaa magaalada muqdisho ka soconaya afduubka tooska ah ee ay wado dowladda federaalka kaasoo beegsanaya qof weliba oo ku nool caasimadda muuqaal saacadihii lasoo dhaafay qabsaday baraha bulshada ayaa muujinaya dad xoogsato ah oo loo qeybiyey kaararka doorashada xoogsatada ayaa waxa ay sheegeen in si qasab ah loogu qeybiyey kaararka ayna kasoo horjeedaan arrinkaas waxayna sidoo kale sheegeen in laga soo afduubay iyagoo ku jira shaqadooda nolol maalmeedka saan ilaaha qiisamiya anigoo saan u booran oo fundiyaali shaqaal iskugu jiro dabaqa shaqeeyeen oo sagaal biyaan ah inoola lugooyo inoola soo wado oo noola dhawa cudeeya dooni mayno
dowladda federaalka oo hogaanka u hayo xasan sheekh ayaa waxa ay magaalada muqdisho ka wadaa olole ay ku sheegtay doorasho cod iyo qof waxaana si qasab ah kaararka doorashada lagu siinayaa qoys weliba oo ku dhaqan magaalada muqdisho waxaa muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada laga dheehanaya askarta dowladda federaalka oo feelgelinayso dadka shacabka ah ee xoogga looga soo saaray guryahooda si looga qaado sawiro ka turjumaya in ay ku qanacsan yihiin waxa ay ugu yeeraan doorashada cod iyo qofka isku soo wada duube xukuumadda villa soomaaliya ayaa looga arrimiyaa xarunta xalane waxaana awaamirta doorashada kasoo baxdaa waxa loogu yeero beesha caalamka ugu dambeyntiina ku dhowaad afartan qof ayaa waaberigii maanta oo keliya ku shahiiday duqaymo ay yahuuddu ka wadaan marinka khaza yahuudda ayaa duqaymo isxigxiga saakay la beegsatay goobo kala duwan oo ka tirsan marinka khaza kuwaas oo shuhado iyo dhaawac ay ku noqdeen tabaneeyo ruux ila caafimaad oo ku sugan marinka khaza ayaa xaqiijiyey in waaberigii saaka oo keliya marinka khaza ay ku shahiideen soddon iyo toddoba qof oo rayid ah halka ay ku dhaawacmeen boqol afartan iyo lix kale labaatan iyo sagaal qof oo ka mid ah dadka shahiiday ayaana ka mid ahaa boqolaal rayid ah oo isugu soo baxay waddada salaaxuddiin ee koonfurta waddada khaza kuwaas oo yahuuddu ay duqaymo ku garaacday iyagoo badigoobaya wax raashiin ah oo ay jadiinka mariyaan dhinaca kale garabka hubaysan ee muqaawamada filistiin ayaa ku dhawaaqay in saddex askari oo yahuud ah ay ku khaarijiyeen waqooyiga marinka khaza war kooban oo garabka militari ee muqaawamada galabnimadii shalay ku baahiyeen baraha bulshada ayay ku sheegeen in dagaalyahanadooda oo adeegsanaya hubka fudud ay masaafo dhowe ka toogteen saddex askari oo yahuud ah kuwaas oo ku sugnaa bariga magaalada jabaaliya ee waqooyiga marinka khaza warkii oo dhegaystayaal idinkala socoteen warbaahinta islaamiga alfurqaanintaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horreysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh